Stay beautiful and stay safe.
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com fiid wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa labada bisha oktoobar sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan idaacaddan caawaye dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakeen maxamuud shirwac qodobada aan idinku hayno idaacaddana waxaa ka mida boqolaal qof oo somalilan ay maanta ka tarxiishay laascaanood dadkan oo ka soo jeeda koonfurta soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inay ku lug leeyihiin amni darro haddaba dadkaasi khalkhal amnimo wadeen nin ganacsada ah oo ay isla shaqaystaana dadkaasi ayaan waraysiidii ka haynaa waana dad muddo badan la yaqaanay oo dhulkay khiyaara intaanu ka ognahay ilaahay waa subxaana watacala bani aadam ka og kuwaan dhalay iyo iyagu suukaayo mid yihiin marka annagu hadda wax ceeban ka ogeen ma jirto
waxaa kaloo aan idiin haynaa sheekh maxamed shaakir oo ka mida hoggaanka sare ee ahlusunna oo sheegay inay diyaar u yihiin wadahadal ay la galaan maamulka galmudug intaysa ku baaqeen annakaaba ku baaqaynaba waa midka hadda aan kuu sheegahayo oo aan leenahay sistamka ha la saxo dadka ha loogu shaqeeyo loogu adeego waaba midka aan leennahaba mid intaysa hadda ayaku ku baaqayna annaka ku baaqaynaaba waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka cawayska washington iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida dadka reer qatar ayaa sabtida maanta ka qayb galay ee codayntii ugu horreysay ee baarlamaaniga ee dalkani uu qabto taasoo muujinaysa astaan dimuquraadiyadeed laakiin ay falanqeeyayaashu ay ku sheegayaan inaanay horseedi doonin inay talada ka wareejiso qoyska boqortooyada ee dalkaasi ka taliya oo sida ay ku warantay wakaaladda wararka e f b waxaa kaloo loo codaynayaa saddex ama waxaa loo kala codaynayaa soddon xubnood oo ka mid a ama ka mid noqonaya shan iyo afartanka xubnood ee golaha shuurada kaasoo ah golo awood xadidan leh islamarkaana hore uusoo magacaabi jiray amiirka dalkaasi ilaa iyo boqol iyo kow musharaxa oo ka badan saddex meelood oo meel musharaxiinta ayaa tartanka isaga hadheem oo ka tanaasulay ee ka hor galabnimadii maanta sida laga soo xigtay t v-ga ay dowladdu maamushay qatar t v waxaana tallaabadaasi u muuqataa mid ay ku taageerayeen musharaxiinta kale ee deegaan doorashadooda boqol iyo saddex iyo siddeetan musharax ayaa ku hadhay tartankan loogu jiro soddonka kursi ee golaha shuurada iyadoo shan iyo tobanka kursi ee dhimanna uu soo magacaabi doono amiirka dalkaasi taiwan ayaa shiinaha ku eedaysay inay wiiqayso sidoo kalena ay dhaawacayso nabadgelyadii gobolka kadib markii ay sabteedan maanta diyaaradaha dagaalka ee shiinuhu ay sameeyeen gudagalkii ugu weynaa ay abida ku sameeyaan aagga difaaca cirka ee jasiiraddan shiinaha ayaa maalintoodii qarannimada jimcihii ku xusay bandhigooda dhinaca cirka ee ugu weynaa islamarkaana ka dhan ahaa taiwan ilaa iyo hadda taasoo ay la beegsadeen jasiiraddan dimuquraadiga ah ee iskeed isku maamusha islamarkaana haysata siddeed iyo soddon diyaaradood oo ah kuwa dagaalka kuwaasoo ay ku jiraan kuwa qaadi kara nukliyerka h lix bombaris taiwan oo ah meel dimuquraadi ah oo ay ku dhaqan yihiin saddex iyo labaatan milyan oo qof ayaa ku nool hanjabaada joogta ah iyo weliba weerar kaga yimaada shiinaha kaasoo u arka jasiiraddan in dhulkooga ay ka mid tahay islamarkaana ku hanjaba inay maalin uun xoog ku gudageli doonaan haddii ay lagama maarmaan noqoto madaxweynihii dalka philiben rodrigo dutet ayaa maanta sheegay inuu ka fadhiisanayo siyaasadda tallaabadan lama filaanka ah ayaana sii kordhinaysaa tuhuna sheegaya inuu jidka u sii banaynayo gabadh uu dhalay oo xilkaasi inay kala wareegto walow ay gabadhaasi hadda jaga maayaribnimo dib loogu doortay dutet oo toddobaatan iyo lix jir ah ayaa la filayaa inuu inuu tartamo la filayay inuu u tartamaan idhaahdee shaqadaasi mar labaad qorshahaasi oo dad badan oo reer filibiin ah ay ka soo horjeedeen islamarkaana ay u arkayeen inuu jebinayo ama ka hor imanaya haybadda dastuurka kaasoo hal mar ku xadidaya mudaxileedka madaxweynaha kana hor istaagaya awoodda inuu ku tagrifalo dadka arrimahan siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay inay muhiim u tahay dutered inuu helo qof daacad u ah oo xilka kala wareega si uu uga badbaado tallaabo sharci oo suurtagal ah in lagula beegsado dalkiisa amaba maxkamadda dembiyada caalamiga taasoo la xidhiidha dilka kumanaan qof oo ay dowladdu ku dishay dagaalkay ka dhanka ahaa daroogada ee tan iyo laba kun iyo lix iyo tobankii ugu dambayntiina dadka reer georgia ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooga uga dhiibtaan doorashooyinka golayaasha deegaanka kuwaasoo kicin kara xiisad siyaasadeed u dhexaysa xisbi xaakimka iyo weliba mucaaridka maalinun kadib markii la xidhay madaxweynihii hore sidoo kalena ah guddoomiyaha amaba hogaamiyaha mucaaridka dalkaasi michael sakashveli saakashvili oo georgiya ka tegay sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii ayaa intaasi kadib xukun xabsiya lagu riday sanadkii laba kun iyo siddeed iyo toban iyadoo la xidhay shalay jimcihii kadib markii uu dalkaasi dib ugu soo laabtay kadibna uu taageerayaashiisa ugu baaqay inay u codeeyaan mucaaridka sidoo kalena ay jidadka isugu soo baxaan doorashada kadib mas-uuliyiinta dalkaasi georgiya ayaa uga digay in la xidhi doono sakashvili haddii uu soo noqdo iyadoo madaxweyne solomon sobrovillina ay sheegtay in aanay cafis u fidin doonin ninkan saddexiyo konton jirka kadib marka la xidho laguna soo eedeeyo in si badrheer ah uu isugu dayey inuu wiiqo amaba u dhaawaco dalkaasi georgia halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington fiid wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal hawadayda ka leenahay booliska somalilan ayaa ku dhowaada toddoba boqol oo qof oo ka soo jeeda koonfurta soomaaliya maanta ka tarxiilay magaalada laascaanood dadkan ayaa isugu jira shaqaale magaalada ka xamaasha caruur haween iyo weliba dad waayeela waxaana lagu qaaday baabuur iyada oo la geeyey xadka gobolka sool uu la wadaaga etoobiya iyadoo kadibna loo sii gudbin doono gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya dadka somalilan maanta ee tarxiishay ayaa lagu eedeeyey inay ku lug leeyihiin amni darro iyo weliba dilalka ka dhacay laascaanood laakiin ganacsada ku sugan laascaanood oo lagu magacaabo aadan cali nuur ayaa v o a u sheegay in dadka la tarxiilay ay ku jiraan kuwa ay ganacsiga bahwadaa ku yihiin waryahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa khadka telefoonka ku waraystay ganacsada aadan cali waxaana ugu horreyn weydiiyey sida dadkaasi loo tarxiilay loo qabtay wallahi dadka aniga ina shaqaynayey waa niman nushur ka ahayn oo ganacsi naga dhexeeyey muddo hadda dhowr iyo toban sana ilaa laba kun iyo labiyo tobankii raga wada shaqaynayna wey ka hore magaalada ka shaqaysan jiray oo deganaa ilaa labadii kun marka raggaasi de annaga xalay baan ku war helnay in la xidhxidhay oo booliisku raafay kadacdina meheradihii iyo dadkaasi tiradoodu ragga mas-uuliyiinta ahay waa labo laakiin ragga shaqaalaha kalena oo ilaa lix min meelaha marka maxay qabanayeen waxay qabanayeen oo ka shaqaynayeen waxay iibin jireen dukaamada dukaamana leenahay anagu macaaanka ku iibiya iyo kuwa dharka iyo electroniga iibiya dukaamadaasi shaqaalay ahaayeen dukaamada ka shaqeeya
marka bilaysku ma idinku soo wargeliyeen ka hor inta aysan dadkan xirxirin ma idinku soo wargeliyeen oo wax digniina ma idin siiyeen wax digniina nalama siin dadkani waa la rabay iyadoola digniin iyadaana la siin baa la rabay marka wax digniin oo aanu qabnay ma jirto waa ay ka diyaar garoobi lahayn waayo haddii digniin la siiyo hantida iyadana iyaga hayay toodiina suuqay ku maqan tahay marka wax digniin oo aan lahayn ma jirto
marka hadda waa la xirxiray sidaan maqlayna waa la raafay marka maxay idinkugu macneeyeen tallaabadan in loo qaaday
wallahi anagu tallaabadan ilaa hadda wax kama hayno xog ah oo dhalalo wadaagay oo aanu leenahay maanta xogtaasaan ka haynaa waana raafay cidaan kala kulanno iyo cid naga qanacsanina ma hayno
marka adiga dadkii kula shaqaynayey ama kuu shaqaynayey waa taqaanaa oo waa dad aada xogtooda haysid sida bilaysku sheegayaanna dadkan waxaa loo xirxiray oo loo raafay waa in ay amniga khalqal ku hayeen marka dadka kula shaqaynaya dad ay waxaasi ka suurtagal yihiin ma ahayeen wallahi de horta bini aadamka amnigu sidiisana anagu dan noo yahayo in amniga dawladda ka shaqayso waa ku raacsannahay laakiin anagu dadka nala shaqeeya waa dad nadiif ah dadaa wada shaqaysananay hantideeda ku aaminay de nina naftiisa bahal ma qariyo annagu haddaanu dhib koognahayna maana qarineen dad dhibooda yihiin waana dad muddo badan la yaqaanay oo runtii khiyaara intaanu ka ognahay ilaahay baa subxaana watacaala bani aadam ka og kuwaan dhalay iyagu suukayo mid yihiin marka annagu hadda wax eeban ka ogeen ma jirto ganacsiyadiinni maxay u dhibaysaa tallaabadan la qaaday dee wax badan oo dhibas hantuda naga maqan baaba suuqa ku jirtaa waxay tahay boqolaal kun meheradihii bay hayeen xogtoodii macaamiisha kosta markay hayeen dadkay la macaamilayeen qof meherad ku aadan isagu oo liidarkaa marka la kaxeeyo oo isa shaqaalihiisiina la qaado meherada keligii lasoo dhigo meherada inay baabaado oo dunto oon baa wax ka dhalanaya
ogaanta marka dadkan halkee la geeyey ilaa hadda ogaanta dadka inta anigu waan raray maanta duhurkii aniga noogu wardambeysay iyadoo baabuur la saaray waa raada ah meel la geeyey iyo meel la wada midowr u hayno laakiin kolle xagga galkacayo unbaa kolley loo dhiga jeex ahaan
mar haddaad tihiin bulshadii magaalada laascaanood ee ay dadkanna horey u martigeliyey ayna la shaqaynayeen maxaa tallaabo ah oo aad qaadaysaan oo idin qorshaysan ka bulsho ahaan iyo ka ganacsato ahaanba tallaabada ugu muhiimsan waa inaan la kabatabano dowladda wafdi culus oo wasiirka arrimaha guduhu hogaaminaya maxamed kaahin baa jooga waxay la tahay dee wafdigu ma maskax la-aa mana caqli la-aa dadka deegaankuna waxaan maranayaa inay isku raacsaneen haddar maanta in la saaro dadkaasi dhulka ka shaqaysanaya dadkan la shaqaysanaya marka dee dowladda inaan kala fadhiisana kuqasbannahay oo insha allahu tacaala xala la raadiyo
ugu dambeyntii ma isleedahay haddii dowladda aad la fadhiisataan go-aankaas toddoba boqol ee qof magaalada laascaanood looga saaray ee lagu raafay waa laga noqon karaa oo dadkaasi dib ayay ugu soo noqon karaan magaalada wallahi de horta dowladdu sideedaba somalilan haddii xataa maanta la eego qof maal gashaday oo hanti u taalla haddii la saarayo xataa wuxuu baahan tahay sharciyaad in la mariyo oo wax kaba la saaro oo wakti loo qabto oo wixiisa qofka dembiye haddii ku cadaado dembigiisa lagu saaro haddii xataa la musaafiranayo wakti la siiyo marka in dowladdu ka noqoto go-aankani waa wax suurtagal ah dee haddii go-aanku uu kusoo baxo si degdeg hasiin la-aanee laga noqdo maxaa diidaya dowladda waxa ka codsan inay ka noqoto oo dadkani ayan insha allahu tacaala annagana dadka ayaa khasaaray hadda businesska ganacsigu ka dhexeeyey hantidoodii dee ay urursadaan xataa alaqal hadday tegayaan hantidoodii iyo waxay dalka ku lahaayeen inay dee si nadiifa uga guuraan ila dowladda iyada awoodu leh iyadaana meesha haysatee
dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa aadan cali nuur oo ka mid a ganacsatada magaalada laascaanood oo khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan sheekh shaakir maxamed ma idhaahda sheekh maxamed shaakir oo ka mid ah hoggaanka sare ee ururka ahlu sunna ayaa dowladda federaalka iyo maamulka galmudug ku eedeeyey xiisadda ka soo cusboonaatay deegaanka galmudug shaakir ayaa dhinaca kale sheegay in ururkooda uu diyaar u yahay xabad joojin iyo weliba wadahadal uu la galo maamulka galmudug haddii waa sida uu hadalka u dhigay ee nidaamka lagu saxayo wariyaha v o ed ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa waraysigan la yeeshay sheekh maxamed shaakir waxaana ugu horreyn weydiiyey sababta ahlu sunna ay mar kale ugu soo noqotay gobolka galgaduud
annaka runtii waxa weye waddanka ayaan hoogaa dib ugu soo noqonnay markii adigu muddo sanad iyo wax kaleeta sanad iyo bar meelahaas ku dhawaada aan ka maqnayn hadda waddankuna waa waddankeeni deegaanka aan joogna waa deegaankeeni aan ka haynay khawaarijta al-shabaab alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddana aan diyaar u nahay wixii deegaanada ka jira oo la dagaalankaas argagixisada ah inaan sii xoojino aan diyaar u nahay marka soomkeenu sidaas ku saabsanaay
sheekh maxamed waxaa laydinku eedeynayaa in deegaana nabad ahaa aad adinku timaadeen maamul ka jira ee abaabul ciidanna aad ka dhex bilowdeen dadka eedaa qaba maxaad ugu jawaabaysaa
xaqiiqda dhabtiya deegaanada hadda nabadda ah ee ciidanka lagu soo duulo la dilayo waa dadkii nabadda ka dhigaba cidda kusoo duulaysahna waa haddee waa la iska garanahayaa dowladda federaalka soomaaliya oo hadda ka jirta yacni waktigeedii uu dhamaaday labadii gobol oo ay xoreeyeen ahlu sunna waljamaaca waxay ahaayeen gobolka galguduud iyo gobolka gedo labadii waxay isku dayeen inay ka qabsadaan waana waana runtii fikirkoodiina fikirkoodii gadaal laga riixayana waxaad moodaa xoogaa inay waxoogaa uga guulaysteen aad moodaa marka ciidanka hadda dowladda federaalka ee halkan ugu soo daabulo horena qalalaasaa uga geystay haddeer ay rabaan inay qalalaaso ku geliyaan waa ciidan laga soo daabulahay muqdisho laga soo daabula ma ahan ciidan deegaankii iyo galmudug ee maselan ba yacni ah maahan waxa weeye waa ciidan laga soo daabulahayo awoodiisa magaalada muqdisho kii gada lagu gaa- lagu daabulo markii hore oo ciidankii ahlu sunna waljamaaca ee halkaa joogay ee dowladnimada soomaaliyaba aasaaska u ahaa oo deegaamadii iyadoon lacag dowladda ku bixin iyadoon yacni eh, dhaqaale ku bixin iyadoon hub ku bixin ay iskal saareen ee culummadii ay yacni ka sifeeyeen deegaamadaas ayay waxay dooneen in iyaga haddana ka qabsadaan marka shabaabkii fikirkiisiyaa lasoo dhex marsiinahayay annaguna waxaan rabnay shabaab in haystaan inaan qabsanno oo aan kala wareegno marka halkan deegaamadan lagu soo dhaweynhayay ahlu eh, yani dowladda federaalka waxaan islahayn haydinla qabteen ceel buur iyo ceel dheer iyo ceel garas iyo bahalkii la dhihi jiray yani galhareer iyo xaradheere inta galmudug yani ay ka haystaan nimankaas haydinla xoreeyeen ujeedkeenu intaas yahay marka inay intii yani lahaaye ay dhahaan intii hore u xoreydaan ka xoreynayna arrinlaasi daraawey arrinkaasna waa fikri ay ka dambeeyaan nimankii khawa- khawaarijta ay ka dambeeyaan hadda waxaad ku sugan tihiin degmada gurceel oo shalay eh, gelinkii dambe ciidamo ahlu sunna ay la wareegeen muxuu yahay qorshihiina idiin xiga Eh, runtii waxa weeye eh, hadalka waa ku toosinayaa ciidamada joogana ciidamadii ahlu sunna waljamaaca ay ahaayeen kuwa u yimidna waa isla ciidamadii laftoodii weeye kuwii horay u xoreeyey dagaalkii laga bilaabo gobolkan galguduud magaaladii uu ka bilowda waaye oo khawaarijta laga xoreeyey raggii ka wada xoreeye waaye ragga hadda wada jooga oo isu yimid oon kan iyo kan iyo midna aan islahayn sidii isii soo dhaweeyeenna waad arkaysay shacabku sidii usoo dhaweeyeenna waa arkaysay marka shacabkuna waa shacabkii ciidankuna waa ciidankii eh, isku mid ka ahay marka waxaan leenahay guulaystaan wada leen
sheekh in madaxdii dowlad goboleedka galmudug ay ku sugan yihiin dhuusamareeb wadahadal aada la gashaan xal nabadeed la galo ma u diyaarsan tihiin annaku waxa aan doonaynaa waxa weeye systemka eh, galmudug inuu hagaaga waayo gobasha annakaa dhignay galmudug annakaa isugnay annakaa u tanaasulnay ee caasimadda kusoo midaynay oo wax walba ay nagu qaado marka systemkii noocaas ahaa waa midka aan rabna inuu taagnaado oo kor uusii bulaabo waa midka aan rabna in la difaaco la ilaaliyo oo deegaanka iyo dadkaba lagu nabadgeliyo ay nabad ku helaan ma rabna in looga shaqaysto in lagu shaqeeyaan oo asaasayn waxaad moodaa haddeertaan in gacanta oo lagu dhalo ay ku dhigaan dad ku shaqaysanaya oo ugash ku shaqaysanaya oo aan dadkii ugu shaqaynayn waxaan leenahay marka war inta miiska la isugu yimaado waa in dadka lagu shaqeeyaa systemka galmudug marka system saxa oo aad dadkii u shaqaynayo ka shaqaysanayn in lagu midoobo waxaan rabnaba ugu dambayntii madaxda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb ku sugan hadday idinkugu baaqaan in wadahadal dhuusamareeb lagu galo xalkana uu noqdo in xabadda la dhigo diyaar ma u tihiin intaysa ku baaqeen annakaaba ku baaqaynaba waa midka hadda aan kuu sheegahayo oo aan leenahay systemka ha la saxo dadka ha lagu shaqeeyo lagu adeego waa midka aan leenahaba mid intaysa hadda ayaku ku baaqayna annaku ku baaqaynaaba
kaasina waxa uu ahaa sheekh maxamed shaakir oo ka mid ah hogaanka sare ee ahlusunna oo u waramayey wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in aanu la xidhiidho kala duwan aanu ilaa shalay la samaynay maamulka galmudug si ay uga jawaabaan dagaalada gobolka ka soo cusboonaaday iyo weliba eedaha loo jeedinayo balse dhammaantood ay ka gaabsadeen inay arrintan ka hadlaan saaxiibada caalamiga ah ee soomaaliya ayaa mar kale ka hadlay khilaafka u dhexeeya madaxweyne maxamed cabdilaahi farbaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble qoraal ay galabta soo saareen ayay ku sheegeen inay ka welwelsan yihiin arrimaha siyaasiga ah ee aan weli xalka loo helin inkastoo in ka badan laba toddobaad ay jireen dadaallo dhexdhexaadina beesha caalamka ayaa sheegtay in hubaalti la-aanta siyaasadeed ee socotay ay sii kordhisay haalista dib u dhac kale oo ku yimaada geedi socodka doorashada iyadoo horseeday jahawareer ka dhashay hogaanka wasaaradda amniga iyo hay-adda sirdoonka kuwaasoo waxtarkoogu muhiim ay u yihiin la dagaalanka al-shabaab iyo weliba ilaalinta xaaladda nabadgelya ee dalka saaxiibada caalamka waxay ku boorinayaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay sida ugu dhaqsaha badan ay u gaadhaan heshiis si ay diiradda u saaraan hirgelinta heshiisyada doorashada iyo weliba inay hubiyaan in wasaaradda amniga iyo weliba hay-adda nisa ay madax u yihiin hogaamiyeyaal awood u leh oo la qadariyo gaar ahaan xilliga doorashada saaxiibada caalamka ayaa sheegay in ay sii wadayaan dadaalada dhexdhexaadinta ee lagu xalinayo khilaafka labada dhinac mar kale ayaan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba idin leenahay fiid wacaano wanaagsan halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawa iyo dunida idinka soo gaadhaysa washington markana ku soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka uu magaalada london noogu soo diyaariyey wariyahayaga ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdiqaadir share faarax oo dhowaan soo bandhigay buug uu qoray oo lagu magacaabo madxafka cadaabta cabdiqaadir shire faarax ayaa tafatiro ka ahaa wargeyskii ogaal ee kasoo bixi jiray muqdisho sannadihii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo siddeetankii ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii waxa uu horay u qoray buuggii xeebta geerida waxaa kaloo uu tafatiro ka ahaa wargeyska kasmo ee kasoo bixi jiray magaalada tan london kusoo dhawow marka hore barnaamijka cabdiqaadir dhowaan magaalada london waxaa lagu soo bandhigay laguna daahfuray buugga lagu magacaabo madxafka cadaabta oo aad adigu qortay muxuu ku saabsan yahay buugga marka hore buuggu wuxuu ku saabsan yahay soomaaliya buuggu ka hadlahayaa gaar ahaan burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya dagaaladii sokeeye oo waddan ka dhacay oo muddo soddon sano ka badan yani weli inala socda ayuu ku saabsan yahay marka madxafka cadaabta xaaladaas iyo arrimahaas ayuu ku saabsan yahay waa gartay marka maxaad ku dooratay magaca magaca waxaan ku doortay buugga markaan qoray buuggii waa in magac loo bixiyaa magac uga habboon baa heli waayo mashaqada iyo baaxadda dhibaatada uu ka hadlaayo oo kitaabku uu ku saabsan yahay magaca ugu habboon baa wuxuu inoo noqday inuu noqdo madxafka cadaabta waxaa moodaa buuggii inuu leeyahay soomaaliya waa la cadaabay waa dhimatay aniguna buug haddaan ahay kitaabkan waxaan ahay madxafkii cadaabtaas laga fiirsanayay soomaaliya oo la cadaabay oo ifka korkiisa adduunka korkiisa lagu cadaabay waa gartay marka maxay tahay danta ku jirta in wax laga qoro colaadihii iyo burburkii dalka ka dhacay
su-aashaas horta buugga dhexdiisa waan iska weydiiyey jawaabna waan u helay waa u raadiyey soomaaliya way burburtay colaad sokeeyaa ka dhacday dowlad baa burburtay muddo soddon sano ah ayaa waxaa nala lala noolyahay burburkaas waxyaabaha ayaa dhac dhacayay dabcan welina qaar kuca su-aasha marka waxaa waxaa habboon inaynu ka aamusno oo qarinno oo la daaho mise waxaa fiican in wax laga qoro wax laga kaydiyo dib loo milicsano waa waa mid tan labaad in mushkiladda laga dawoobo oo laga qoro ma si iska dabiiciya oo la iska iloobay baa looga baxayaa mise ku si ku talagal ah oo qoommo iyo shallayto iyo inayna mar dambe dib u dhicin oo la garawsado ayaa looga baxayaa marka waxaan qabaa inay buugga in la qoro inay muhiim u ahayd in xaqiiqada kii dhuumanayo dhabarku muuqdo ayna noqonayn xaqiiqada la abbaaro wax laga qoro laga qoomameeyo laga shallaayo loona kaydiyo mujtamaca soomaaliyeed oo jiri doona qurumaha soo socda kan hadda joogaana ay ku noqoto muraayad uu ka fiirsanayo xumaantii asaga uu gacmihiisa ku sameeyey saasaanu arkaa inay dan tahay ummadda dan u tahay bini aadamnimada dan u tahay soomaalinimada iyo qarannimadana ay dan u tahay
waayahay cabdiqaadir marka la eego buuggan aad qortay waxa uu ka kooban yahay saddex boqol iyo sideed iyo lixdan bog marka muddo intee leeg ayay kugu qaadatay waxay u qaatay inta aan hubo marna waa marka aad isu diyaarinaysid oo ka fakarayso kalow buugaas ma qori kartaa maxaa loogu baahan yahay ma ku filan tahay ma yani ma wajihi kartaa marna waxaa weeye balaatikada shaqadii aad galaysid waxaan hubaa laga soo bilaabo labadii kun iyo afar iyo tobankii buuggaas hawl ku saabsan ayaa ku mashquulsanaa waxaa weeye muddo dhan toddoba sannadood weeye toddoba sano waa igu qaadatay waa gartay marka xaggeed joogtay inta badan markaad buugga qoraysa waxaan joogay qayb ka mida u k baan joogay waxaan kaloo tegay rijinka dowlad degaanka soomaalida waxaan booqday harar waxaan booqday diridhabe waxaan booqday jigjiga waxaan booqday muxuu ahaa waqooyiga soomaaliya waxaan booqday kooxda igu muhiimsanayd oo aan xamar indoora dhex fadhiyey waa gartay marka qayb ka mid a buugga xamarna waa ku qortay xamarna waa ku qoray waaya cabdiqaadir su-aalaha kale ee la iska weydiin karo buugga waxaa ka mid ah inta badan dadka soomaalidu muddooyinkan dambe waxaa la sheegaa inay akhriska kusoo wanaagsanaanayaan marka haddii qofku u baahdo buugga oo kale xaguu ka heli karaa
su-aashaan waa su-aal muhiima wey sebtember afar iyo tobankeedii ayaa buugga bisha hadda dhammaatay afar iyo tobankeedii baa la daah furay hadda wiigii labaad saddexaad oo buugga uu soo baxay baa lagu jiraa weli baahintiisii iyo distributionkiisii waa lagu dhex jiraa inta hadda ka warqabo magaalada london ayaa laga helaa dukaamo ku yaala dad siyaabo kala duwan baana laisu gaarsiiyaa laakiin waxaa qorshe uu yahay in north americana buugga uu gaaro geeska africa oo soomaaliya saldhig u tahayna uu gaaro waxaa kaleeto aan qorsheeyey toddobaadka soo socda laga bilaabo amazonka ayaa laga dalban karaa oo madxafka cadaabka ee qofku meel kasta uu joogo uu ka dalban kari doonaa amazonka waxaa kaloo ku talagalay wax la yidhaahdo e book oo iyadana isagoo electronic ah oo soft copy ah lagu heli doono sidaas ayaan isleeyahay way sahli doontaa buugga madxafka cadaabta in la helo waayahay buugaagta kale ee aada horey u qortay maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ahaa buug aad iyo aad bugaagtaa qoray aan ugu jeclahay laakiin inaa saaxiib nahay uu ila qoray oo la yidhaahdo xusuusta kuwii xabaal galay oo buug aad iyo aad midkaan aada uga ballaaran weeye labadii kun iyo shan iyo tobankii ayaa buuggaas la daabacay london lagu daabacay muxuu ka hadlayaa marka buuggaas wuxuu ka hadlayaa xusuus dad soddonkii sano yacni sagaashankii wixii ka dambeeyey dad haldoora ahaa oo soomaaliyeed oo geeriyooday oo iskugu jiray siyaasiyiin hogaamiyaal ah waxaa ka mid ahaa aadacadda allah u naxariistay cabdirasaaq xaakim xuseen sheekh mukhtaar yacni mustawahaas rag siyaasiyiin ah rag dad aqoon-yahan ah iyo dad hal abuurayaal ah marka waa hogaamiyaal siyaasadeed hogaamiyaal aqoono aqoon-yahano iyo hogaamiyaal dhaqan iyo iyo hal abuur cabdi maxamed yamyam cabdulaahi qarshe muxuu ahaa xuseen ow faarax dadkaasaa ka mid a dadka mataqaanaa way tiro badan yihiin gabdhana way ku jiraan waxaa la yidhaha xusuusta kuwii xabaal galay marka ka buga bugaasaa jira waxaa kaloo jira qoraalo badan oo kaleeto oo bebera iyo artikale waayahay ugu dambeyn ayagana weli yaalay ugu dambeyn waxaan jecelahay waa jiraan waayahay cabdiqaadir ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo marka la eego bugaagta aad qortay buug aad si gaara adiga u jeceshahay miyaa jira mise bugaagtao dhan waa kuu siman yihiin
anigu waxaan u malaynayaa buuggaan hadda ugu dambeeya waxaa la yidhahda waalidku ilmahay dhalaan marba kan ugu dambeeyay u jecel yihiin buug muddada uu iga qaatay iga qaatay ma jiro dareenka igu muxuu ahaa madxafka cadaabtana bugaagtaa horeeto waxaa kii xeebta geerida uu ku dilay in uu gaarsan yahay madaxafta cadaabta bugaagta aan kii jeclaa weye sababta wuxuu xambaarsan yahay kontonkii sannadood ee ugu dambeeyey wuxuu ka hadlayaa dagaalkii sokeeye sokeeye iyo waxa uu waddanka u geystay wuxuu ka hadlayaa dagaalkii saban saban iyo guuldaradii soomaalida ee ka gaartay dagaalkaas wuxuu ka hadlahayaa burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya asaga ayaa waxaan ugu jeclahay madxafka cadaabta waa run waa asaga ugu jeclahay waayahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay
adigaa mudan ridwan aad iyo aad mahadsanid toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida oo aan ku wareysanaya cabdiqaadir sharaaf faarax oo dhowaan soo bandhigay buog uu qoray oo lagu magacaabo madxafka cadaabta inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha awoodda la heedmo waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinleh nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiwel oo barnaamijkaasi inala socodsiinayey halka weli aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda xawiya dunida oo idinka imanaysa washington markana ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska ee toddobahaadkana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a ninka yaaban nooca jacayl ee la soo dirsay islamarkaana garan la meel uu saaro bisada waan yaaban eh keenani muu soo qayilay alqaalisanaa xubbigan innaga qalbigeenna degey dadkuba kama qayliyaan wixii qalad soo dhex galaa waxay xalistaan qun yareh jacaylkeennu waa qacoo innaga qaad ku cunaa sigaarkuu qiijiya dix arrintaasi la xidhiidha oo laga tiriyeyna barnaamijka ayaa aad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaan idii hayaa inuu caawana ku wada caweyn doona xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaa iyaduna dhegaystayaal barnaamijka aan ka madhnaan doonin ahaato noo ahaatay sidaan rabnay noo ahaatay rabbina aqbalyo ahaatay inaan qoys wada yabileelo marwada qura ii ahaato ahaato noo ahaatay innaga way inoo ahaatay barnaamijkuna waa caweyska washington qalinta aynaan dhegaystayaal jacaylkaasi loo maara laayahay iyo weliba xubinta hal abuurka ee barnaamijkeenna aynaan u gudbin aynu marka hore ku furanno heesta muhasha iyo weliba codka fanaanada xaliima muuse milaano cabire muxashada iska ilow iska ilow laakiin marama weeye jiro aadan guran karin akune hanabine jiro aadan guran karin akune hanabine muxashada iska ilow iska ilow laakiin marama weeye
codkaasi xaliima muuse milaano iyo weliba heestaasi muhashana dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno islamarkaana aynu barnaamijkeenna cawayska washington hore ugu sii soconno taxanaha nolosha ee caadiga ah ee aynu ku jirno ayaa dhegaystayaal wata qadhaadh iyo macaanba iyadoo alla qalbigeenna ka dhigay mid qaadi kara amaba xamili kara waayo kala duwan oo ishu aanay qaban karin amaba gacantu aanay taaban karin waxaana dhacdaa bulshada qaybaheeda kala duwan da' kastaba ha ahaadaane in qofku uu qof kale xiiseeyo amaba u qalbiga uu muxibo kalgacal amaba jacayl ugu qaado ha ahaadaana laba qof oo qoysa amaba kuwa hasaawo ka dhexeeye hase yeeshee waxaa la arkaa amaba suurtagala in dadka qaar ay caqabada kala kulmaan kalgacalkaasi taasoo keentay in ay u maaro waayaan waayahaasi ay dhex dabaalanayaan ee qalbigooda degay waxaynanu badanaa aragnaa iyadoo marxaladahaasi lagu cabbirayo amaba lagu soo gudbinayo tixya tiraabba kuwaasoo lagu sawiro nooca dareene qofka ku lamaan iyo weliba waayaha u dhex jibaaxay nimcaana maxamed daa'uud oo ku magac dheer qays galbeed oo ah al abuuro dhallinyaraha ku nool magaalada hargeysa ayaa inta badan curiyo sugaan kala duwan iyo weliba googo'aas uu ku soo gudbiyo ama uu ku soo tabiyo waayaha dhallinyarada iyo weliba wadciga markaasi taagan caawana barnaamijka caweyska washington ayaa uu inagula wadaagi doonaa tixuu ku cabiraya jacayl loo maara laayahay bal marka hore barnaamijka caweyska aan ku soo dhoweeyo qays galbeed waad mahadsan tahay walaalkay cabdixakiin birwac aad baan u dhoweeyey aad baad mahadsantay walaal waagaag bal marka horeba intaynaan gelin sugaantaada iyo weliba gogooska aadka u kaftanka iyo qosolka badan eed samayso magaca haddaynu ku hakanno qays iyo galbeed baad israacisay marka qiyaastii waxa weeyaan qayb dhan ama jiha dhan baad ka tahay miyaa madaxii jacaylka
cabdixakiinow kolley marka la sheegayo directionska ama jihooyinka la sheegayo mar walba meeshaad joogtuun bay kugu ta horta magacu wuxuu igu baxay kulley reer galbeed baan ahay marka halkaan ku noolahay loo eego laakiin siyaasad kalea ku hoos jirto iminka haddii aan bariga meesha ugu baryaysa adduunka tago waxa la wixii galbeed iga xiga markaa meesha aan taaganahay unbaan hebel galbeed u ahaanaya waan gartay laakiin magaca markaynu eegno qays dee waa taqaanaa liiliya qays qisadoodii jacaylkii waad garanaysaa dee qiyaastii markaa jacaylumaa lagugu bixiyey marka waxaad ahayd kolley nin arrimaha waayo badan ka soo maraysa u eg tahay mise si kaluu ku baxay magacu kolley kama tagsana ha ka dheeraynna waa si wanaagsan googoos baad samaysaa kaftan iyo qosol weliba waayaha noloshan iyo weliba waxaan ku saabsan haddaynu soo qaadano googooska ugu horreeya wa waa mansiiro aad u gaaban waa nin oday ah ninkan ninkanna waa nin isna oday ah gabadh buu markaa la sheekaystaa isaguna waxaa jira inta badan markay dee dhallinyaradooda sheekaysanayaan laba qof si fiican bay isku fahmaano dawa isla jaan qaadaano waxba khilaafku ku yiryahay laba qofna hadday doonaan iyagoo isjecelba ayaa waxaa ku dhacda khilaaf baway ka bixi waayaanoo laba toddobaad ka bacdiba way is haystaano haddana halkana way is haystaano ha ahaato inay kala sheekaysan yihiin ha ahaato inay dadu kala sheekeeyaan ha ahaato isfahan kale isfahan waa kale oo dhinac kale isagu ka imanaya ha ahaato way waxa dhacda un khilaaf joogto ah waan garta hadalaan dhammaanayn ha marka markii aan arkay iyagana dad badan oo sidaasaba waxa dhacday waxaan sidhi malaha jacaylkan laftiisaaniyo kala duduwan dee dadkii eeg dadkii haddaani waxa laga yaabaa waan sidhi malaha jacaylkan dadka ku dhacaya dareenka laftiisa malaha kala duduwan haye oo isagiina sidan dadka ayba ay u kala duwan yihiin de isagiina u kala duwanoo jacayl yaroo macallinaa jirabaad ayaan sidhi iyo ku yaroo sheekha iyo jacayl ciyaale xaafada jacayl allahuma salli ala maxamed odayo oo weyn jacayl inan yaro oo qalqaaliya ah ha jacayladii baa waxaan sidhi sidan dadka malaha iyaguna u kala duwan marka ninkani wuxuu ka shikiyey jacayl ciyaale xaafada ku dhacay oo qaadka cuno waalan waa mid murqaansanaye mid aan salba lahayn baa ku dhacay marka markaa gabadhii buu leeyahay malaha jacaylkeena inaa waalanday inagu waan ku fahmi lahaya marka waa nin yaabay oo xaaladda iyo jihaday wax u socdaan ka yaabay ha ha waa gartay marka muxuu odhanayaa wuxuu odhanayaa jacaylkeennu qaaliyay qardoofyo ciilbadnah kayrkeen way heesayaan qabow bay ku nool yihiin farxadda way qaybsadaan bisada waan yaabane keenani muu soo qayelay alqaalisanaa xubbigan innaga qalbigeenna degay haye wuxuu yidhi dadkuba kama qayliyaan wixii qalad soo dhex galaa waxay xalistaan qun yare jacaylkeennu waa qacoo innaga qaad ku cuna sigaarkuu qiijiya waa mid mirqaansan haye ha waa mid mirqaansan innaga qaad ku cunaayo sigaarkuu qiijiya marka wuxuu leeyahay anugu qaati baan ahee intaasi qasiigu filan intaan ku qurbixi lahayn waxaa qarafaadhugtaa salaamada qaaliyay marka wuxuu leeyahay intaynu waxaan dee ku inta waxaan waktigu inagaga dhici lahaa waa salaamada buu leeyahay salaamu calaykum ah salaamu calaykum aynu kala faataxaysanayo inaan ku daalin bule aynu ha aynu kala faataxaysan aynu kala faataxaysan aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay nimcaan maxamed daa'uud oo ku magac dheer qays galbeed oo ah hal abuur dhallinyaro ah oo ku nool magaalada hargeysa dhegaystayaal qaybo kale oo googoosyo noocan oo kale ah uu inagula wadaagayana barnaamijyada caweyska washington ee soo socda ayaad ku maqli doontaan markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mida waraysi uu hore barnaamijka caweyska washington u siiyey fanaanka suldaan seyraare kaasi oo uu kaga warramayo amaba uu kaga hadlayo qaar ka mida heesaa u qaado bal dhegaystayaal aynu sii amba qaadno islamarkaana aynu halkii waraysigu toddobaadkii hore inoo taagnaa aynu ka sii qaadno heesaha inta badan marka la yidhahdo dee fanaaniinta berigii hore qaarna heesaa unbay ahaayeen qaar waxa u raaci jiray heesaaga inay jilliin sameeyaan ay jilaan qaar waxaa u raaci jiray inay ereyada qaar sameeyaan qaar inay laxan ka saaraan oo laxankooga qaar inay miisigii tumaan iyo kabankii gitaarkii in dee dabcan fanku waayaha kala duwan buu lahaa in waad ku dhex jirtaa oo dabcan de imika waxaad ka mid tahay fanaaniinta aadka loo dhegeystay lagu jecel yahay xagga qaybaha kale fanka ma isku dayday hadday laxan saarid noqoto hadday miisiga tumitaankiisa noqoto iyo hadday qaybihii kale noqoto
ola hoga su-aal aada u qurux badan mida fankii hore iyo fankii marka laisku barbar dhigo cirki iyo dhulka intay isu jiraan bay isu jiraan fankii hore anigu in la gaari karayo ilama ahan waayo fankii hore marka xitaa music la sameynayo ama hees cusub lasoo saarayo full stage music qalabka music oo dhamaystiran oo marka ugu yartaa musica kuu tumayaan sideed qof sagaal qof toban qof ee ahayd macaanka iyo nuxurkana halkaasi ka yimintay laakiin iminkii kanada soo keenay marka anigu waxa isoo raaca ma jirto hadday noqoto music tumista hadday laxan noqoto hadday ereyga sameyn noqoto waxba ima soo raacaan meelahaygamaan boodboodaha mar aan laxan soo qaata iyo maraan music music kasoo tunta iyo maraan ereye soo qaata weeyaan wax kaloo ii raaca ma jiraan wagaag dhinacii heesayna sultaan seeraar ku noqon doonaa inta badan dadka jacayladu dhex maraan ama qofka jacayl haddiiba ay ku dhacdo uu qof jeclaado ama isaga la jeclaado dee waayey isla maraan marxaladay maraan waayo kala duwan baa sheekooyin iyo buugaag laga qoro qaarkood filimaan laga sameeyo ayaa la isla gaadhaa qof beerey buu dee inta badan ku cabiraa ama uu ku sheegaa laakiin marka la yidhaahdo maaweelo maaweelada heesta haddaynu soo qaadno ma maaweeladii jacaylka inta badan laga hadlayay ee bini aadamka la odhanayo u qofkaasi wii maaweelinayaaba ma tii maxaan ku idhahdaa caruurnimadiibaa la maaweelinayo heestaa maaweelo maxay iyada ku saabsanta
heestaa maaweelo waxay ku saabsan tahay laba qof oo kala fog marka maaweelo ereygaa maaweelo haddii aan turjumo maaweelada waxaa la yihahdaa waxay ahayd kolley anigu saan u aqaano markii waxaan u aqaana marka ciyaalka la maaweelinayo oo kale ama nafta la maaweelinayo marka abwaanku wuxuu qaatay inuu naftiisa maaweelinayo uu naftiisa madadaalinayo
marka isagaa naftiisa madadaalinaya
isagaa naftiisa madadaalinaya ha kantii kale intaan maaweelin karo nafta waan madadaaliyada ahayd maalmahan socdo kaalay ka soo muuqa agtayda macnaha waa maalmahan socdo kaalay ha marka waa macnaha isoo dhaqsadiyey isoo dhaqso
macnaha hadda maaha hadda maaha macnaha bisha dambe kaala iyo sanadka dambe kaala iyo hore u kaala iyo xilligaa kaale maaha waa maalmahan socdaa
horey tigidk si kalma waa iga soo gaadh waagaag yaa sameeyey markaa heestaasi suldaan heeska waxaa sameeyey fanaan abwaan laxamiiste abwaan fikriye kobciyaa sameeyey isagoo asagay gaar u tahay asagay ku saabsan tahay marka isagaa sameeyey marka markii hore heesku wuxuu ahaa mar haddaadan ila joogin muqdishoba iftiinmala bay ahayd marka markii aan ka qaatay in asagu qaaduu rabay markii aan ka qaatay yaa magaalada iftiinmale aan ka degna aan kala garana magaaladaas garta waad ballaadhiseen xaggay ka koobnayd markii hore
meeshay ka koobnayd baan ballaadanay ha maalintii hargeysa jooga iftiingeysan ula ahaanin diitigsiga joogayaan ula ahaanin saasaan ka dhegnay marka mid kasta magaaladiisa ku buuxsatira
ha meelaha banaan buy
waagaag intaan intaan ma weelin karo nafta waan madadaaliye nafta waan madadaaliye markan diiday waroodhan nafta waan madadaaliye nafta waan madadaaliye mar haddaadan ila joogin noloshuba macaan male oo haddaadan ila joogin noloshuba macaan male ila waad ka maqantay magaaladu iftiin male magaaladu iftiin mabale mar haddaadan ila joogin noloshuba macaan male oo haddaadan ila joogin noloshuba macaan male ila waad ka maqantay magaaladu iftiin male magaaladu iftiin mabale meel kastoo xubnayga ka mida ku tagaya maqnantaadan dhibaysa meel kastoo xubnahayga ka mida ku tagaya maqnantaadan dhibaysa igadaa muddo dheere maalmahan socdo kaalay macan kaalay samir muujin karo nafta waan ku muquuniye nafta waan ku muquuniye ma yaraysan dulqaadna nafta intiinaan heesta ugu dambaysa gaarin heesa badan baad qaaday oo dee jacayl badan oo qaarkood sanad haddaad tilmaamayso ay dee qisooyin ku saabsan yihiin ay abwaanada qaar ha noqoto ama dadka qaar ha ku dhacdo hees adiga si gaar kuu taabata ama adiga noloshaada xidhiidh la leh ama waayo gaara oo adiga ku taabta ama in uun soo galsha ama aad dhinacuun kaga iman kartaa ma jirta heesaan
wallaahi hees walba waxaan dhihi karayaa maadaama ay jacayl u badan yihiin heesahaygu boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa jacayl hees walba oo aan aan macnihii aan turjumayo kow anigay marka hore itaabataa kadib bay bulshada igudubtaa marka hees aan dhihi karaya khaas bay ii tahay oonay khaas ii tahay ma jirto laakiin waa iman doontaa insha allah hees walbana waxaan niyadda geliyaa inaan ii turjumaysay aniga iga sacab waagaag si kale haddaan ku weydiiyo dee heesii maadaamay jacayl u bateen dadka qaar baa ka hela heesaha daadiska ah qaar baa ka hela heesaha dayrada ah ee la dayrinayo iyaga kuwaas iyo dhaba ma ku jiraan qorsaha dadka xuquuqdoodii inay helaanoo iyagana ay kaa maqlaan
walahi qorshaha iguma jirto awal hore waa intaan heesahaydan soo caabixin ama aanan feer yeelanin waa waan qaadi jiray heesaha noocaasa laakiin markaa mawjid jacayl dhex galay go-aan baad ka gaadhay ha
marka waxaynu nahnaa dadkan raalli naga haada
ha
hagaage ugu dambayn heesta ugu dambaysa mar haddiiba day jacayl noqotay heesii jacayl noqdeen barnaamijkii dhammaynay aha- ahaatay oo noo ahaatay bayna de kusoo gebagabeynayna wax kale ma jiraane heestaasi eryadeeda laxankeeda iyo ahaataydaas aynu ugu dhufanno aynu kusoo gebagabayn doonaa hadduu laa yidhaha heeska ahaatay waxaan dhihi karayaa heesaha marka aan heesahayda eego casarka ku uu ka mid yahay waxaa sameeyey abwaan cabdiyare caaqilka oo heesahayda badi sameeyey laxanka waxaa saaray mucalimu cabdi ismaaciil beelle musiga waa cali ceeb waana heeskaan dhihi karayo marka ay bulshadu ayada ugu dhageysi badan tahay ahaatay waayo labadii aroos gelis way u ahaatay labadii safar ku jira way u ahaatay labadii jacayl filay way u ahaatay labadii qoysa way u ahaatay labadii xaflad qurux badan samaysata way u ahaatay marka waa ahaatay way noo wada ahaatay marka adduunyadao dhan bay u ahaatay adduunyada dhan bay u ahaatay ninkii xitaa in yaroo kharash meel kasoo hora way u ahaatay waa hagaag marka aynu beyd usoo qabanno se ay ugu sii ahaato barnaamijkan aynu ugu gebagabayna hadduu laa yidhaha koorskan kusoo qaban ahaato noo ahaatay sidaan rabnay noo ahaatay rabbina aqbalyo ahaatay inaan qoys wada yaglelo mar wada ura ii ahaato ahaato noo ahaatay inaga way inoo ahaatay ahaato noo ahaatay sidaan rabnay noo ahaatay rabbina aqbalyo ahaatay inaan qoys wada yaglelo murgada ura ii ahaato ahaato noo ahaatay inaga way inoo ahaatay
dhegeystayaashan waxaan leenahay dhammaantiin baa haday ahaato marka waa hagaag sultaan seyraar aada iyo aad baad u mahadsanta
idinkaa madaxdaada aad baan idinku mahadcelinaya dhammaantiin adaa sharaftayda dhowra weliba ixtiraami siiya adaa sharaftayda dhowra weliba ixtiraami siiya admiga iga wada xaq dhowra iga wada xaq dhowra muuqaaga aanaa jecelaysta oo ruraysta yaag joogistaada oo muuqaaga anaa jecelaysta oo ruraysta yaag joogistaada oo anaa erayada macaane afkaaga ka soo baxaya kudhaya warkiya quulu waxaa tahay arag sanuura asturan dhaqan iyo xishood leh asaageed ugu horraysa ammaantana ammaantana aan cidi ku haysan ammaantana ammaantana aan cidi ku haysan ahaatoo noo ahaatay sidaan rabnay noo ahaatay rabbina aqbalyo ahaatay inaan qoys wada yagleelo mar wada qudha ii ahaato ahaatoo noo ahaatay
guudahana barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo adaa iimaan samaanta weliba asal dhalad wanaaga adaa iimaan samaanta weliba asal dhalad wanaaga firkaa ulahaa sarraynta ulahaa sarraynta adaadaadihii yaa ruuxda oo dhammaan unugyada jirkayga oo adaadaadihii yaa ruuxda oo dhammaan unugyada jirkayga oo adaa ku aloosay xiiso dareenku astay ilaabta dunida ii wada iftiishay waxaa tahay arag sanuura asturan dhaqan iyo xishood leh
heestaasina dhegeystayaal barnaamijkeenii caweyska washington ayay ugu dambeysay gebgabada idaacaddeenna ku dhownahay aan qodob ka mida wararkii adduunka ugu waaweyn a idin xasuusiyo taiwan ayaa shiinaha ku eedaysay inay wiiqayso sidoo kalena ay dhaawacayso nabadgelyadii gobolka kadib markii ay sabtidan maanta diyaaradaha dagaalka shiinuhu ay sameeyeen gudagalkii ugu weynaa ee ay abida ku sameeyaan aagga difaaca cirka jasiiraddan shiinaha ayaa maalintoodii ee qaranimada jimciya ku xusay bandhigoodii dhinaca cirka ee ugu weynaa islamarkaana ka dhanka ahaa taiwan ilaa iyo hadda kaasi oo ay la beegsadeen jasiiraddan dimuquraadiga ah ee iskeeda isku maamusha islamarkaana haysataa siddeed iyo soddon diyaaradood oo ah kuwa dagaalka kuwaasoo qaarkood ay qaadi karaan nukliyerka haatanna dhegaystayaal sida miisigaasi dhigiina ku soo dhacayaaba uu tilmaamayo waxaynu wada dhegaysan doonnaa heesta xayaad iyo weliba codka xasan aadan samatir
waa hagaag dhegaystayaal heestaasi xayaadii weliba codka xasan aadan samatarna waxay ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida oo halkan idinkala socodsiinaya aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo kulantay dambe waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo